waxaan leenahay yaa wax furi kara sanada labaadan ka hadlayno yaa wax fura waxaan leenahay tii fasaqayd marka laga soo tago furitaanka nin wax qabaa wax fura nabigu alay sl wuxu yhi xadidka ibnu cabbaas inama aalaaqu liman akhada bisaaqi furitaanka waxaa iska leh ninka xarigga haya dhudhur inuu qabtana ay ugu bannaan tahay saas darteed wiil baa laga soo dacwooday aabbihii baa yidhi gabadhiinni waan idiin furnae iska taga waxba kama jiro nin baa naaguusan qabin furay waxba kama jiro walow kaana mucallaqan wuxuu yidhi gabadhay haddaan ku guursado waad iga furan tahay kadib buu guursadoo mehersadee ma furan tahay maya markuu waad iga furan tahay ilaa waxba gacan kuma haynin hadal laqwiya wey saa darteed wuxuu leeyahy nabi alay salaam alaaq aan nikaax ka horraynin waxba kama jiro masale labaad baa jirta laakiin la yidhahdaa alaaqu lfuduuli alaaqa faduusha nin naagtiisa ma u furi kartaa haa oo maya horta bil wakaala waad ku furi kartaa hadduu ku wakiisho oo ku yidhaahda adaa wakiiliga ah adoo isaga wakiilka aad furi kartaa iyada hadduu wakiisho way isfuri kartaa oo yidhahda dalqadii adaan gacanta kuu geliy hadduu yidhaahdo oy tidhaahdaa waan isfuray way furmi ile isaga ha wakiisho awooddii ku wareejiyeen hadduu awooddiisi iyo xilkii uga tanaasulo way isfuri kartaa talaaquki biyadiki gacantaaduu ku jira hadduu yidhaahdo xariggaagii gacantaadaan geliyo isku jira waan isfuray kala tag laakiin nimaan la wakiilan hawshana aan loo dirsan intuu xaaladda reerka uun arko ninkii naagta ma u furi karaa haa oo maya masalada waa masalada talaaqa iyo bayci iyo cuquudi iyo fuduuli baa la yidhahdaa faduul markii ninkaa uu sameeyo wax kuma furmaan hadalkiisuna markaaba ka kacma noqdo adaa lagugu soo noqon hadduu ninkii ku yidhahdo waryahu nin weyn baanahay eray baa iga dhacay wax kastaba aad samayside ha igu beenayn intuu ku yidhahda waayahay aad tidhaahdo way furan tahay way kaa furmaysaa sida gurigaagiiba intuu gado hadduu ku yidhahdana kuuso heshiiyo xag iyo xagga kaa keeno kaa ka ogolaysiiyo ood haye tidhaahdo beecii hore asaxay tanna dalaaqii hore asaxay wey marka talaaqu lfuduuli waxaan leenahay ogolaanshaha iyo ridaha ninkii xilahan gacanta ku haya xariggiisuu ku xidhan yahay haddii intuu soo furay bil ka hor bil kadib aad waafaqdo dalqaddu waxay ka soo bilaabatay bil ka hor ciddadu bil ka hor bay soo bilaabatay marka yaan aad lagu sasabin ama oday baan ahay iyo waan kugu dhaartay iyo iga yeeliyo haddaad yeeshasa aday ku jirtaa laakiin asalku talaaqa ninka meherka gacantiisa ku jira iska leh ilaa fii xaalatin waaxida xaalada hadduusan mukallaf ahayn weeye qofka wax qaba ninkiibaa waashay waa majnuun majnuun baa maanta o dhan wax furay waxba kama furmaan noloshiibaa adkaatay ninkii weligiisa ahaa wuxuu dan u arkay in ninkan haweentan laga sii daayo waa uu furi karaa waayo isagaa xoolihiisa gada isagaana wax u soo iibiya isagaa cuquudoo dhan u gala isagaa meher hadduu aqbalaya u aqbalaya sabigii iyo majnuunkii labadaba weligoodaa wax furaya cidda weliga u ah baa dalaaqa gacanta ku haysa taana cidda dalaaqa ku haysa gacanta baan intaa kaga gudbi masalada kale arkaanu talaaq talaaqii markuu asaxayo dhowr arrimoodoo warkeennii ka soo baxday baan rabaa dib tooshka inaan ugu yariifiyo markuu dalaaq asaxaya marka koobaad waa inuu nin wax qaba jiro nin xila leh oo xilihiisii furayaayo waa inuu jiro dhinaca labaadna xilo la qabo oo xaas xarig saxa hayo oo la furaayo waa inay jirto nimaan xilo lahayn isna wax ma furi karo naagna nimaan qabini ma furi karo labadaa hadalkeenna horaad ka garatay furitaankiina waa inuu dhaco waa inuu wax fal iyo siiqo soo fushay noqdaa niyo wax kuma furmaan marka haddaad maantao dhan niyada ku haysaa naagta fur haddii aad go'aansatay berri fur bisha dambe fur hadday niyad uun tahay ilaa wax kaa soo baxaan waxba ma furmaan waa in wax kaa soo fulo ay culimmadu u yaqaanaan siiqatu talaaq siiqadaasaynu dhowr qaybood ka tilmaamaynaa siiqadaasi waxay noqon kartaa eray afkaaga ka soo baxay oo siiqa lafdiya la yidhaahdaa ama talaaqu lafdi siiqo iyo weedh eray ah waan ku furay oo kaleeto ama waad furan tahay ama waan furay ama way furan tahay saddexdii baad iga tahay saa doota u dheh waa dhawaq iyo eray afkaaga ka soo baxay kow ama waad qortay oo gacan baad ku qortay heble hebel oo xaaskaygii ah dalqad baan ku furay markaasaa warqadiina saxeday iyadana waa furitaan waad ishaartay waad midaartay saas iyo gacantii waxaa tiraadaba ninkii fankaa yaqaani sida loo midaaro dalaaq ma kaa noqoni iyadana dalaaq way noqotaa saddexdoodaba mar kale aan ku soo celcelin doonaaye dalaaqu sayqada ku soo baxayo imaa waxay noqotaa binutqi afka inaad kaga hadasho wa imaa bilkitaabati inaad qorto wa imaa bilishaarati in la tilmaamo oo la midaaro saddexdaba wax waa ku furmaan laakiin labay u qaybsamaan isku soo celceliyo siiqadaas iyo weedha aad wax ku furtay iyo qaabka aad u furtay sariixna waa noqdaa kinaayana waa noqdaa sariixu waa eray cad oon dalaaq mooyeen wax kala suuragal ku ahayn waad furan tahay waan ku furay wey ama qoraalkaba sidaasaad qortay qoraalka iyo nudqigu si toosay u gashaa ishaaradii iyo midaarkiina laba mid wey ma qof dhagoodaa tahay mise qof dhagaqabaa tahay haddaad dhagool tahay sariix bay geli qaybtii sariixa ee sidaa lagugu yaqaana ishaaradaadiiyo afkaaga haddaad qof dhagaqabaadoo tahay aad midaar wax ku furtana baabul kinaayaadku geli niyu u baahan waxay ku kala duwan yahan haddaba sariixu niyad uma baahna kinaayadiiyo kadalka dabdalaqa dadbanna niyuu u baahan yahay maxaa ka mid erayada meeshaad rabta aad waad guur doonan kartaa xariggaagii waan sii daayey reerkiinnii aad iga tasho guurso erayadaasoo dhan waan ku faray cad maaha hadduu niyadda markuu eraygaa lahaa furitaan ugala jeeday waa furitaan waxaana asal kinaayaadka u ah hal eray oo xilligii nabi calaislam laba qaabu dhacay ilxaqii biahliki reerkiinnii aad wey nabiga calayi salaatu salaam baa gabar buu guursadoo loo meheriyey xilliguu la aqalgalayay gabadh gabadhii gabadh aad u qurux badan bay ahayd gabadhii qadar baa ka socday waxoogay qafladaa ku dhacday waxaana horey loo yidhi idaa jaa alqadaru camiya albasaru wa batala alxadaru intay caaishiya u timid bay waxay tidhi caawa aan aqalgalayaaye nabigu markuu soo galo guriga muxuu ugu jecel yahay in lagu dhaho kaasaa qubnoosa loo dhigay daan qalor way ka duushay maxay dhaheen nabiga soo maaha waa lagu yaqaanaa nabiga sala allahu calayh alih wasalam markuu soo galo waxaad ku tidhaahdaa ilaahay baan kaa magangalay ku dheh acuudu billaahi minka erayga wax kalabaa dhihin iyadana qablad baa ku dhacdae say u sugaysa nabigu markuu soo galay bay tihi soo dhowayntii acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magangalay bay tihi isna wuxuu yidhi alla weyn baan naga magan gashay ilxaqii biahliki reerkiinaad waad furantahay halkaasay gabadha lagu soo afsharantay xaaladeedu nabigu haddaba ilxaqii biahliki furitaan bay ahayd furitaan buu lagula jeeday wayna ku furantay gabadhii isla eraygaas baa qisadii tabuuk kacb ibni maalik iyo marka hareen wacala alaaati aladiina khullifuu waa kii waxoogay la go'doomiyey ee la karantiilay maalmihii u dambeeye waa kii la yidhi haweenkooduna ha ka tagaan kacb ibnu maalik waa kii xaaskiisa ku yidhi ilxaqii biahlik maa reerkiinni aad xataa yaqdiya allaahu fii hada alamri ilaa arrinta ilaahu ka xukumo gurigiinni aad buud gurigiinni aadaa waxay ahayd bal xaalad baa socotee reerkiinni isaga sii tagintaa anugu meel ku dambaynayo furitaan ma ahayn furitaan buusan uga jeedin marka ilxaqii biahlika ereyga waa ereygii nabigu furitaan buu uga jeedo furitaan buu noqday kacb ibnu maaligna furitaan ugama jeedinoo furitaan ma noqon waxaa qaacidadaa soo galay erayada dalaaqana noqda wax kalena noqon kara en ku caddayn boqolboqol aan ahayn kinaayaa la yidhaahdaa waa nooc sarbeeba sarbeebtaasi niyay u baahan tahay haddii aad niyaysan tahay markaad ku hadlaysa wey gadaal maaha markaad waxoogay yar miyirsatay caradu kaa degtay maaha markaad waxoogay reerkii ka yar shallaytootay waxaad samaysayna maaha markii wax dhacayeen ilaahay iyo adigana qalbigaa waa isogtihiin haddaad wax beenaad noo sheegta kaama fur run baanu ku dhihi laakiin run haddaad sheegto ilaahayna ka baqdo haddaad furitaan uga jeedayna waa furitaan hadduusan furitaan uga jeedinna furitaan ma aha hadday tuhumo timaadana waa la dhaarin inuusan furitaan uga jeedin buu kitaab mari reerku reerkiisii bay noqon waa kinaayada sariixa cadcad sow ma aha waxbaan uga jeeday ugama jeedin laguba weydiin maaye si mubaashira oo tomaatiga waxay u noqon furitaan taana masalada saddexaad baan kaga bixi masalada afraad dalaaqa anwaac ka mid ah qaababka laysu furo ama furitaanku qaababku u dhaco baan qaybo ka mida rabaa inaan axkaamtooda tiriyo alaaqu mar waxaa la yidhahdaa alaaq mucallaq iyo alaaq munajaz alaaq shardi ku xihan iyo alaaq markaaba horay ka dhiiba wey waad furan tahay iyo haddaad saa yeesha waad furan tahay way kala tahay ama waxaynuu qaybin karnaa alaaqa saddex baan u qaybin karnaa qaarkood say yidhaahdeen munajaz iyo muajal iyo mucallaq ama muajalka iyo mucallaqaa la israaciyaa fuqaada istilaaxaadkooda kuwa kala qaada waxay ku leeyihiin bisha soo socota kowdeeda waad furan tahay shardina waa laga dhigi karaa hadday bilhiblo bilato waad furantahay qaybtii tacliiqay iska raacayaan intooda badan haddaba dalaaqa haddaba haddaad soo afjartana oo tidhaahda waan ku furay waad furan tahayna alaaq munajaz baa la yidhahdaayo haltaba la afjaray haddaad shardi ku xirtana mararka waxa laisu diidan yahay ka dhacawey haddaad gurigaa tagto waad iga furan tahay hadduu guriga ruuxaa soo galo waad furan tahay haddaad meel heblo aaddo haddaad waxaa samayso haddaad sidaa tidhaahdo waad furan tahay waxa lagu xidhay labuu noqon karaa wax fal aadama ah iyo waxaan fal aadama ahayn waxaan fal aadama ahayn hadduu bishaa bilato hadday qorraxdu soo baxdo waad furan tahay fal aadama maaha wax fal aadamaana waa laga dhigi karaayoo saddexa ama ninkaa falkiisa ku xidhi kara saa iyo saa haddaan yeelo xilahay fura buu yidhi oo xilafurkaa u naqaana wey ama falka xaaskaa lagu xidhi karaayo hiblay saa iyo saa haddaad yeesho waad furan tahay nimanka haweenka ka labaad guursada gadaalna ka baqa in la ogaadana diidan baa isticmaalay ogaada islaantii dambe uu guursanayay buu rabaa warkan inayna sheegin haddii aad sheegto lagaa maqlo waad furan tahay buu dhihi haddaad sheegto oo qof kaa maqlo waad furantahay iyadii inay warkii baxaan way rabtaayoo raxaas inay tahay la ogaado waxna waa u dheeryahayoo bal reerihii kale intay maqlaan oy masayraan xadaaqadda inay ka baxaan dabaca kama madhna mid kalena way haysataayee de hadday sheegto iyadii baaba daaqadda kaga sii bixi marka calaa kulli xaal falkeedaad ku xirtay saa haddaad yeesha saa haddaad tiraada saa haddaadan yeelin qof kale falkiina waad ku xidhi kartaa hebel hadduu saa yeelo hooyada hadday saa yeesha abbaha hadduu saa yeelo qofka hadduu saa yidhaahdo adu calaa kulli xaal isku soo uruuriyo waa noocyo badan oo iskugu hanjabno oo isugu handadno mar ujeeddadu ay tahay dalaaqu inuu dhaco marna qofkan waxaa in laga celiyo ama isagoo iska celiyo ama xaaska waxaa ka celiyo ujeeddadu ay tahaye isku soo ururiyo calaa qowli ljamaahiir baynu iska mariye dalaaqu labadaba wuu ku dhacaa kii munajaskahana wakhtigiiaba wuu dhici kii shardi ku xidhnaana goorta shardigii dhaco ee shardigii la helo bay haweentii furmi wixii hadday samaysaa way furmi aduu wixii haddaad samaysa way furmi wixii xagga minallaahi hadduu yimaado way furmi qofkii kale wixii hadduu sameeyana way furmi dalaaqa wuu dhici wixii ka dhalan lahaa un baan dib ka sheegi doonaa insha allahu tacaala taasi waa dalaaqa marna aan nidhaahna mucallaq iyo munajaz baa laga hadlaa culimmadu mar kale waxaa laga hadlaa culimmadu dalaaqa la yidhaahdo talaaqu lsunnati wa talaaqu lbidcati baa laga hadlaa alaaq sunno ah oo sidii sharcigu marba haddii la kala tegayo wakhti lagu beega inay beega fiican tahay buu sharcigu jideeyey yaa ayuha alnabiyu idaa allaqtum nnisaaa fatalliquuhunna liciddatihinna ciddadooda xilligay bilaaban lahaayeen fura nagaan lana qabin ciddadna ku jirinoo dhexda meeraysanaysa wakhti dhumis wey gabadha iyadoo caado qabta in la fura lama ogola alaaq bidci baa la yidhaahdaa waayo caadadaas lagu dhex furay loo tirin maayo caado ay ka qabaysatay caado ay ka qabaysatay ood gogol isku aragteenna intaa ay daahirka tahayna lama ogola sababtoo tuhrigan tirsanaan maayo caadadaas dambay uga bilaaban wakhtigan dheer waa ka dhumayaa labalaa walaa meel dhexaad bay ku dhacaysaa saas darteed inay daahir tahay baa la rabaa duhrigaana aan lagu jimaacin xaydkii ka horreeyey dhexdiisana uusan dalaaq dhicin baa la rabaa wixii aan sida ahayn dalaaq bidci baa la yidhahdaa wixii haweenta uurka leh ama aan caadaba lahayn ama aan gogolba la ysku arag ama daahir oon laguna taaban kii ka horreeyena dalaaq ku dhicinna wakhti lagu furo way tahay haddii kolaba la furayo alaaqa sunniga wuu dhici cumuuman alaaqa bidcigaa ma dhaca muran baa ka taagan wasaxiixu wuu dhacayaa asalna waxaa waa xadiidkii ibnu cumar xaaskiisoo caado ku jirtuu furay cumar baa nabiga u yimid oo yidhi wiilkaygii cabdulaahi xaaskiisoo caado ku jirtuu furay nabigu wuxuu yidhi durhu falyuraajicha amar siiyo ha soo ceshada buuyidhi ibnu cumar baa dib laga weydiiyey agarka riwaayaadko waxaa laleeyahay ma laguu xisaabay dalqadii markaasuu yidhi haah xusibat calaya tatliiqatan waaxida hal dalqad baa la ii xisaabay buui marka dalqadaa dhacday laakiin waa laga qiildayaa ma dhacaysadu meelaha qiilka qaalinta lagu kala qaato weeye qowlkaa in laguu qabto meelaha laga qiildayo wey nooca saddexaad een talaaqa ka hadlayno waa alaaqu lbaa'in iyo alaaq rajci ah haweenta marka la furayo laba mid buu noqdaa dalaaqeedu saddexdii inay dhammaatay iyo in wax ka dhiman yahay hadday saddexdu dhammaatay axkaam baa ka dhalan dib baanaan ka sheegi doonaa laakiin nafaqab malahyo biil haddayna uur lahayn ama ilmo nuujinaynin guri iyo deegaanna ma leh haddaan la ysaga sadaqaysanaynin rajactuna ma leh dibna laysuma guursan karo ilaa nin kale khayaalkeed kusoo guursato axkaamteeday leedahay dib baan ka tiltilmaami doona axkaamahay ku kala duwan yihiin talaaqa rajcigana waxaa la yidhahdaa dalqadda koowaad markay dhacdo iyo dalqadda labaad markay dhacdo intayna ciddadu dhammaan ninka rajactu buu dhihi karaayo axkaam gaaray leedahay iyadana waa tilmaami doonaa laba baab bay culimmadu u sameeyaan iyo axkaamtooda dalqadda koowaad waa rajci dalqadda labaad rajactu baa furan ta saddexaad waa lagu kala yaacay aalaaqu marataani laba jeer baa dalaaq laysfuray laysa soo ceshan karaa faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaanin waa ka dambeeya tii saddexdaa haddii lagu furana fain allaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra masaladaa masalada u dambaysa ee qaybahan aan kaga hadlayo baa raacaysa waa masalada la yidhaahdo alaaqu alaai wa alaaqu lbatta saddex baan kugu furay wey imisaa dhacda masalada labaad waan ku furay weeye furiin aan ka noqod lahayn baan ku furay weye furiin aan rajactu lahayn baan ku furay dalaaqa albatta taasoo kaleetaa looga jeedaa albatta waxaa weeye waan ku furay furitaan aanan rajo kaa qabin baan ku furay weye saddex ma dhihin tirana ma sheegin laakiin waxaan ku furay weeye furitaan aanan rajo kaa lahayn dhinac wuxuu ka shabahaa soomaha saddexdii saddex baan rajo lahayn dhinacna saddexna ugama ekoo tira ma muuqato talaaqulbataa la yidhahdaa labadaa talaaq fii asaxi alqowlayni hal dalqadun baa dhici sideedabana warkaa hal dalqad baa dhici aan waxoogay maanta kuu jilciye laba dalqadood ciddad isuguma tagaan wey talaaqu salaa laba dalqadood ciddad isuguma tagaan ninka haweentii hadduu furo ciddad bay gashay inuu soo ceshado mooyeen dalqad kale ku dhici mayso hadduu furay waad furan tahay buu yidhi hadhow buu yidhi haddana waan ku furay kalaam laqwi weeye waxba kama jiro habmaalinkii dambuu ku celiyo ku kalaan kugu furay waxba kama jiro waad furan tahay buu yidhi markaase waxay tidhi middii labaadna igu dar waan kuugu daray buu yidhi mid saddexaad saddex iga dhig bay tiri saddexdii dhame hadday kaa dhab tahay waan kuugu daray buu saddexdii baan kaaga dhigay labada dambe waxba kama jiraan tii labaad inay dhacdo ma rabtaa waan kuu furay dheh rajactu waan soo ceshaday ogaada waan ku furay rajactu waan soo ceshaday ogaada waan ku furay dheh inay rajactu dhex gasho maahane saddex laba dalqadood isma raacaan saasaa looga jeedaa waxaase warwadadow see wuxuu wadaa nabigaasaa yidhi sal alay sl nabigaa cumuuman xukumay saddex dalqadood hal inay tahay imaamu muslim baa wariyey xadiidka ibni cabbaas kaana talaaqu halaati على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة intii nabigu noolaa iyo inta abubakar muslimiinta maamulayay iyo labadii sane hore cumar saddex baad ku furantay halbaa laga soo qaadi jiray ani mar haddii aan koorikoori nabigaa saa yeelay calayhi salatu salaam cid kalaa saa yeeshay warkeedii ma taal hawlii taalla maaha mar hadda hadalkii nabi maxamed hayo waxaa la yidhahda sheekh yimaada macallin fariisay soo maha sheekh hebel iyo caalim hebel baa saa yidhi nabi maxamed baa yimid haddii la yidhaahdo meel iska fadhiisa waay culimmaduna xaalatan waxay yidhahdaan idaa jaa naharullaahi batala nahru macqilin asalkeeduna waxay ahayd nin baa meel biyo la warbeera la warwaraabsanayay iyo biyo la cabayay buu dad u tashiilayay samadaa roob ka yimidaan biyuhoo saa u yaacayaa yimid hebel in la barbarya ma loo baahan yahay marka iyo biyo igu shubiyo waxay dhahe idaa jaa nahrullaahi webigii allaba hadduu yimid oo raxmaddii alle iyo roob ka yimaado hebel biyihiisi iyo ceelkiisi waxba loogama baahna waa xoolo bakayl wey taasay carabtuna tiraahda asalka laakiin maamada saasay ku baxday waxaan rabaa inaan idhaahdo talaaqu halaati qismu talaaqi rajci buu geli hal dalqad baa dhici hadday ciddadu goodana hal dalqadunbay ku gooday isna meesha laga qiildiya wey nin culummada ka mid ahaa oo raggii soomaalida gobollada qaarkood ugu caansanaa qiildayga ahaa allah u naxariista markuu dhintay maktabadiisii waxaa laga soo bixiyey subulsalaamka buluuqulmaraamka sharxa baa laga soo bixiyey talaaqulbidciga iyo talaaqu salaadkuu ka qiildayi jiray laakiin dadka si guud uguma sheegi jirine ninkii gaarun buu u sheegi jirayo halkaasaa qiildayga laga fiirin jiray qaalin bixiyaa qiil ma waayo wey laakiin qiilbixintan badan waxba yaan diintiinna laydinka lumine saddexdii isku xigta hadday kaa dhammaato wadaadii aanu ku lugoynin waxaad adigu og tahayna wadaadku suu kugu qiilbixiyaa uga been sheegin ninbaa waxaa la yidhi ninbaa wuxuu iga sheekeynaya sheekh cabdullaahi la yidhaahdo sheekh cabdulaahi waa nin sheekh cumar faaruq walaala yihiin wey wuxuu iga sheekeeyey nin baa naag nin qabo buu la soo baxsaday wadaad wadaad buu u keenay buu wadaadka magaciisa uu sheegaya garan maayo hadda garan maayo markaas wuxuu wadaadow naagtan oo nin qabaan la soo baxsaday ii meeri war maxaa tidhi naagtan aan la soo cararay nin baa qabay miyuu furay maya oo waad ku ogeyd ninka qabay haa oo waad taqaanaa haa masuumadan ogeyd naag nin qabo inaan la guursan karin haa maxaad rabtaa inaad ii meerisaan rabaa iyadii buu yeedhay nama nin baa ku qaba haa isagoo nin ku qabaa ninkan soo raacday haa miyuu ku furay maya miyaa lagaa fasaqay maya adoo nin qaba nin kale inay guursan karin sowma ogid haa idinku carr waxaad filaysaan ii sheega meesha isaga dareera soo maaha maxaad bixinaysaan buuri qaalin iyo axbaa loo ballanqaaday qaalintiisii buu qaatay oo iskukiin meheriyey buu yidhi ordaya wuxuu yidhi culimmadii baa warkii gaadhay kitaabadaa la soo gurtoo gogol baa loo dhigay ninkii waxaa layidhi qisadan xataa intaasoo faahfaahin aad waraysatay waxaad naagtan ku meherisay baan kaa rabnaa halkaas qiildaygii baa ka soo baxay idinku moogtahay in laydiin qiildayo iyo qiil baa ku hayunbaa idiin daran iyo ciddadii way dhammaatay waan kuu meherinaynaa kaale laakiin wadaadadu meeshay waxay idinka dayaan meelaha qaarkood dhibbadnideeda aydaan ogeyn baan rabaa inaan waxooga iftiimiyo wuxuu yidhi kuwan horta hubsada buu yidhi marka horeba diin inay leeyihiin diin haystaan ani maqaalintaydaan waayo kuwan diinba ma haystaan maxaad ku ogaatay u yeedha buu yidhi arkaanulislaamka weydiiya ma taqaanaan maya arkaanu iimaanka ma taqaanaan maya muslimba maaha buui kuwan kii hore waxba isu haynin marka wadaadada waxay sameeyaan ninka marka loo qiildayayo iyo naagta waxaa leeya arkaanulislaamkaiman baa la weydiin marka horeba laba gaalon waxba isku qabin bay ahaayeen haddaa shahaada loo qabanoo laysu meerin baa la dhihi marka intabiu marka masale meesha laydin geeyey gaalaan weligiiba islaan ahayn inaad ahayd baa lagu geeyey aduu qiil baad raadraadinaysaa laakiin gaalnimaa lagugu xukumay ogow markii hore waxba isuma haynin buuri kii horena waxba uma haynin kanna waxba uma hayn maqaalintaydaan waayaa buuri ninkii halkaasuu ka buskiciyey hayri ka wataba halkaasad ka butiri buuri masalada xigta masalada ku xigtaan ka hadlayna waa qayb kale anwaac kaleoo furitaanku uu dhaco baan iyagana afar baan soo qaadi talaaqu lmariidi nin sakaraadaya wax ma furi karaa waa xanuunsan yahay waana culus yahay islaamihii buu mid furoo ku taagay bahal dalqada isna waxaa laga yaabaa waaba iska dhintay mar xanuunkiibuu u dhintay kaa talaaqulmariidina waa la yidhaahdaa talaaqulfaari nin cararaya dalaaqiina waa la yidhahdaa dalaaqii wuu dhici islaantiina way dhaxli ama ciddada ha ku jirto ama ha ka baxdo ama dalqadii koowaad ha noqoto ama tii saddexaad ha noqoto waayo isagaaba dhimanayo furqadu way soo socotaye waxa uu u dadejiyey ujeeddadiisu dhaxalka inuu ka qadiyuu rabay islaanta masib markuu isarkay inuu dhimanayo buu dhaxalka ka qadin rabay qaacidaduna waxay tahay man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi ninkii wax soo socdayba ka hortagis yidhaahda siduu rabay sida aan ahayn baa lagu dhaqaa ka qadi buu lahaa waa la dhaxalsiin marba xanuunkaa ilaahu sanadna ha ka soo wareego hadduu xanuunkii u dhinto islaantii way dhaxli iyadoo guursatay oo nin kala guursatay oo reero kala dhaqanaysa way xoolihii dhaxli waayo adigu hadday dhaxal mas'aladu tahay markaad dhimatay ciddii ilaahay siiyey ha qaadatee maxaa furitaanka keenay dhaxal baan ka hortegayaa masalada masalatu talaaqi almariidi weeye macnaheeduna waa dhaqayaa ciddadiina way gelaysaa hadduu cudurkaa u dhintana dhaxalkeedii way leedahay wey masalada labaadi waa talaaqu alhaazili waaljaahili ninka furitaanka kaftanka ah haddaad kaftan wax ku furto idinkoo kaftamaya aad furto oo ina aad dhabkaaga sii ahayn ama aad ku koolkooliso ood ku quuqiso ama aad qayladeeda isaga aamusiiso way furmi iyadana dalaaqu kaftan ma galo ciyaar iyo aamusiinna ma galo nabigaa yidhi sal ly slam alaaun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun saddex kastoodu waa kas iyo dhabtoodu kaftankooduna waa dhab waxaa ka mid ah aalaaqu haddaabaad furiin ku kaftanto xaaskay way furan tahay gabadhiina ha ogaata haddii lagula kaftamo ciyaar ciyaar loo dhaho waad furan tahay way furan tahay sharcan waxaa la diidayaa masaladan waa masalo adage si fudud afka kaftaniyo iyo koolkoolin inay u soo marto zubayr ibni cawaam radi allahu canhu wa ardaahu baxaafkiisa ay waxoogay isku yar qabqaban jireen maalinkii dambe salaad subax buu u kacay aadaankii dambena waa la aadaamay isagoo sii baxaya iyadana waa uur culus foolna way dareemaysaa laakiin isagu ma oga inay xanuun dareemayso waxay tidhi subayrow intaad salaadda ka soo noqonayso hal xabba maad igaga farxisid bay tihi oo waxoogay qac igaga yersiis masaasaad rabtaa haa inaan salaadda ka soo noqonayuun miya haa hal baad ku furan tahay buuri salaaddu iska tukadoo rag buu la soo haasaaway iyadoo umushay buu yimid waabaa ku beriyey ilaan hadday umushay ciddadii dhammaatay sooma fajaxta male nabigu u yimi calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilahi gabadhii ina hebelahayd soxun bay ii gashay buuri haye way isirtayoo sidanay igu samaysay nabigu wuxuu yidhi qad malakat nafsaha iyadaa gacanta arrinteeda ku haysa buuri xal maa haysatid allah ku calfo wax kale bannaanka ka mar isagu markaa ku yar aamuusiiyo ciyaar ciyaar bay ka ahayd laakiin way ku tagtay marka waxaadan filaynin guurka iyo furitaankuba haddii kaftan loo dhaho maraa gabadhayda waan ku guuriya hadduu ku yidha waan aqbala haddaad tidhaahdo adigoo kaftamaya gabadhay kugu xirantay ogow saa darteed ninkaad kari weydi intaad la yar sheekaysato kaftan inaad u gelin karta iska day masalada saddexaad waxaa layaha talaaqul hadbaan talaaqa furitaankii ninka caraysan hadduu wax furo waa kaa dhammaaday baa liile anna ko uma jooga toban daqiiqo si un baan yeeli koron saalaha dhexgelgeliya inta dambe ninka caraysan baa wax furay nin caraysan wax ma furi karaa waxaynu leenahay caradu saddex qaybood weeye marka laysku soo celceliyana labaynu ku soo ururin nin markuu carooda miyir beera oon waxa uu leeyahay iyo wuxuu ku hadlayayba ogeyn oon waru haynin ninkaasi waxba kama furmaano waa xukmulmajnuuni wey majnuun buu la xun yahay kaasar weeye kaa nabigu hadalkiisu ku dhacaya calayhi salaatu wasalaam laa talaaqa fii ikhlaaqin waxba kama furna xilli hadduu ku jiro qofku uusan khiyaarba lahayn oo garashadii iyo maskaxduba xihan tahay qab waaba qufulmayba qofka sidaasi hadday wuxuu yidhina ma garanayo waxbana kama oga wuxuu samaynaya isma garanayo qaar baa dadka gergeriira markay caroodaan sida dhanba geriiraya afka abur ka sii daynaya qaar baan hadhow marka la weydiiyo waxaasaad samaysay aan ogeynba wuxuu sameeyey isma oga kaasoo kale waxba kama furma majnuun wey caqligiisii ma joogo intaa wixii aan ahayn ama caradan khafiifka ah ama midda waxbaa ku riixaya waxaad samaynaysao dhanna waad garanaysaa gaarigaagu gaariyada kaagama qasmo halkii injinka laga kicinaye furihiina ma garan weydo ma arki weydid waddadana haadkaaga kama leexatid markaad bankiga a t m-ka ku leexatana nambarkii iyo biinkaagii ma garan weydid gurigaagii iyo shaqadaadii iyo xisaabahagiina ma gaftid waan caraysnahay cudurdaar maaha sideedabana reer iyagoo qoslayoo faraxsan isfura ma aragteen furitaankuba meel xaalad wax ka dhacay unbuu yimaadaaba waana xilliga ninka sabirka iyo adkaysiga dulqaad kalihiyo ninka dusha yar ay kala baxaan wey saas darteed caradii aan ahayn mid miyirkaagu tegayo dalaaqaagu wuu dhacayaa dalaaqii asalkiisi iyo axkaamtii mukalafiintuna qowlkaagu maraya oo raacaya waxaa ugu dambeeya qaybaha dalaaqa aahaarta intaanan gelin qofkii dalaaq lagu qasbo inuu fura haweentaha lagu qasbay ikraaha dalaaqu lmukrahi ma asaxo shardi baase ku xihan waa ikraahu bikayri xaqin inuu yahay wey haddii ninkii uu xaqiisii gudanaya xilkiisii iyo waajibkiisiina ka soo baxaya xumaato iyo dhib reerku lagula noolaan waayana aan keensan qasab ku fur haweentii la yidhaahdo oo naftiisa ama maalkiisa iyo cirdigiisa uu u baqo oo uu yidhaahda waan furay waxba ma furmaan gabadhaana weli xiliisii iyo xaaskiisii wey laakiin in la ikraaha haddii xaq loogu leeyahay xaqeedii buu ka soo bixi waayey dhaqan xumadiisii baa loo adkaysan waayey waajibaadkeedii bay ka weyday oo gabadhii iska fasax baa la yidhi wuu diiday haddii aan qaadi jirin oo dhafoorka qori laga saaro oo la yidhahdo fur gabadha wari ama xoolo aad leedahay oo gidaarka ugu xidhanba oo yidhahda waan furay way furmaysaa mowqic kasta oy qaadi inuu ka fasaqa xaq u lahayd hadday cid kale ku qasabto qasabkaa way ku furmaysaa saas darteed ikraahu bikayri xaqin waa inuu yahay markaa ma furmayo waxba kama furmayso laakiin bixaqin haddii uu yahay oo fasaq iyo furitaan xaq loogu lahaa dee wa xaq loogu lahaa unbaa xoog lagaga qaatay gabadhana dalaaqay xaq u lahayd weeye way furmaysaa gadaal baa laiga riixayaayo waxaa la yidhi nin ay laba eryayaan kaama leexda soomaha inta kale idinka meelaha bannaan buuxisada dhamaystirta haddii talaaqii dhaco si kastaba ha u dhacee maxaa ka dhalanaya axkaam dhowraa ka dhalane ciddaa ka dhalan gabadhii cidday geli hadday uur leedahayna wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna haddaynan uur lahayn marka hore waxaan leeyahay uurka intaanan gaarin labaan haweenkii u kala qaadaynaa kuwa ciddo leh iyo kuwaan ciddo lahayn waxaanay u kala duwan yihiin naag reer noqotoy ninka is arkeen oo gogol ku xidhiireen iyo mid xiro iyo meher maahane xidhiir baan dhex marin labadaan xidhiirba dhex marin furitaankii dhacay ciddadeeduna way ku dhammaatay fadhigaasaana nin kale ku guursan karaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha haweenka haddaad guursataan idinkoon taabanna aad furtaan wax ciddaa kuma lihdin qolada ayagu halkaasay ka dareereen haweentii ninkanay xidhiir gogoleedi dhex maray intay dooniba ha la ekaada ha yaraada ha badnaado aroos ha dhaco luuq iyo barmuudaha la ysku raadsado sidii la dooni lahaa la ysku arkee hadday uur leedahay wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waa inay ilmaha dhasho haddaynan uur lahayn waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu'in saddex caaday sugi intay ka qabaysanayso dalaaqa intii ka dambaysay saddex caaday sugi saddexdooda markay ka qabaysato ta saddexaad baa guurkuu furan yahay haddaynan caadaba lahaynna ama xanuun iyo cudur bay uga guurtayba caadadii ama da'deediibayba dhaaftayba iyadana fa ciddatuhunna alaaatu ashhurin saddex bilood wey saddex bilood bay dalaaqii laga bilaaba tirsan markay dhammaatay ciddadii waa u dhammaatay masalada waa xukunka koowaad ee ciddada ah masalada labaad waxaan leenahay biil iyo guri dalaaqii baynu laba ka dhigi hadduu dalqadii koowaad yahay ama dalqadii labaad yahay gurigay ku cidda tirsanayso iyo biilkeeda intay ciddada ku jirto ninkaa lagu leeyahay لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن iyana yaanay bixin idinna baxa dhihina haddeen dhib kaloo lagula noolaan waayo iyo dhaqan xumo kale aanay la imanin sababtu maxay tahay lacalla allaha yuxditu bacda dalika amran waxaa laga yaabaa furitaankii isbeddel dhaco dib aad u heshiisaan weli reerkii lama kala dhammaane ha la yska agdhowaado gabadha haddaba rajcada ku jirta gurigeedii iyo biilkeedii bay leedahay intay ciddada ku jirto tii saddexdu dhammaatay biilna ma laha gurina ma laha haddayna ilmo nuujinaynin ama uur lahayn uur haddii kale taas jirto ilmaha dartii bay ilmaha qadar nafaqaa ku yeelan masalada saddexaad ee la xidhiirta waa rajactu rajactu gabadhii dalqadda koowaad ama labaad ahayd rajactu baa lagu leeyahay tii saddexdu dhammaatay rajactu warkeed ma jiro masaladii rajactu haddaba aan laba mas'alo ugu muhiimsan uun ku dara wakhti ma haya masalada koowaad rajactu raalli ma ka tahay uma baahna gabadhu inay raalli ka tahay uma baahna ninkaba qasab nafaqa iyo guri iyo soo kuma aha haddiiba dalqadii dhacdo inta ay ciddada ku jirto rajactu wuu dhihi karaa hal shardi oo diyaanatan laa qadaa'an ah baa ku xidhan isaga hadduu islaax iyo wanaag iyo dhaqan doonayo wey laakiin rajacti iyada wakhtiga ku dheereeyo ku dhibaan loogolay uu ku dambaabi rajactu haba noqoto markhaatina waan u yeelaa taa waa mas'alada koowaad anigoo raalli kama ahayn waa su'aalo soo noqnoqday warkaa iyo baabkaa xidha su-aal saasaana soo qornaa ii soo gudbidda waa ka jawaabay mas'alada labaad ee baabu rajactu la xidhiira see rajactu u dhahayaa waa rajactudu qowlan hadday noqoto way asixi ittifaaqan rawaan soo ceshaday rajactu uu markhaati loo yeelay afka hadduu ka yidhaahdo waa la gartay ficil rajactu ma lagu dhihi karaa ficilka aan ku gogol xaara marka gabadhu markay rajciyada tahay gurigeeday joogi baa la yidhi ninka la dhihi maaya guriga ka bax hadduu raba gurigu dhinac ka seexan karaa kow reerkii guriga waa la wada joogaa miyay ka xijaaban maya ka xijaaban mayso intaa ciddada ay ku jirto maxaa loo wada dhaqmayaa meesha ka muuqdo gurigii way deganaan biilkiina wuu bixin waana la wada deganaan karaa inay iska xijaabto iska qarisana qasab maaha lacallallah yaxdidu bacda dalika amran waxbaa sanka lagu warsolsolayaayo waa lagu warwareejinayaa bal waxuun dib isugu soo noqdaano markay cadadu baxda in laysu xiisa sharcigu waa rabaa dib reerka loo soo ururiyo waa la rabaa haddii ninkii de waa reer hore isu yaqiinay isaga marmarkii haddii laysku fakado asaxu lqowlayni rajactu wey saade rajactudii ficilna waa noqon kartaa haddaad isku fakataan rajactu waa tiraahdeen dadkii markhaatiga unu sheega warkaanu waadix yaan u malaynayaa isagana ka soco maanta waxbaa asfududaynaysaa ma dhahda masalada saddexaad ama afraad waa dhaxal hadday gabadhii ninkii dhinto iyadoo ciddada ku jirta hadday rajactu lahayd oy dalqadii koowaad ama labaad ahayd way dhaxli isaguna hadday dhimato wuu dhaxli hadday saddexdu dhammaatay dhaxal kama dhexeeyo kuwa xarigoodu waa kala go'ay masaladaana rajacdii iyo baa'inkii baa iyadana saa ugu kala duwan masalada kale shanaad waa meherkii meher baa ka dhalan meherkii gabadha loo magacaabay haddii la furo haddii horay gogol la ysugu arkayna meherkeediioo dhammaystiran bay leedahay haddaan la siin haddaan gogol weli la ysku aragna fa nisfu maa faradtum waxaad u qadarteen nus bay yeelan nusna wuu ka dhici masaladana waa aafaarta furiinka iyo tallaaq ka dhalanaysa masalada kale ay ku kala duwan yihiina ka dhalanaysa waxaa weeye alkhibatu naagti ma la shukaansan karaa ciddada ku jirtay naagta rajactu ah maya si toosa iyo si dadbantoona nin kala ulama soo qaadi kara guur umana shukaansan karo si cad iyo sarbeebtoona lama ogola laakiin gabadha saddexdeedii dhammaatay sarbeeb baa lagu shukaansan karaa laakiin hadalka si fiican in loo saafa lama ogola hadalka u aga marmari waxaad tidhaahdaa hiblaay safku waa dheer yahay dheh aad baa laguu sugayaa dheh haddee markii wakhtigaa u dhammaaday ciddadu dhammaato hay dhaafin dheh adoo kale yaa heli kara dheh in la isu kaadiri doonaan u malayn dheh erayada saa doonta u dhigo inaad rabto tilmaamaya laakiin aan caddayn waan ku rabaayo ma ku guursadaa lama ogola ragga rag badan baa guurdooni ogow dheh marka siyaabo badanoo sarbeeba sidana sharcigeennu sarbeebta iyo hadalka cad marar badan bay xugun kala duwan leeyihiin culimmadoonin in badan waxay ku halqabsan jireen hadal cumar radiallahu canhu loo tiiriyo marna cimraan ibni xuseyn iyo loo tiiriyo oo la yidhahda fi lmacaaridi manduuxatun min alkadib sarbeebta been baad kaga baxsataa annaga haddaan reewebi nahayna waxaan dhihi jirnay markay sarbeebta aan ka hadlayno runna ha sheegin beenna ha sheegin waxaad sheegtana hawaaye mararka qaarkood baad u baahan tahay waxbaa lagu weydiinayaa wixii inaad sheegtana ma rabtid inaad qarinayso oo diidan tahay inaad sheegtana ma rabtid idinku dheerayn maayo hal tusaalaan idin siin idinku halkaa ka qiyaasa nolosha caadiga gaaraan dhallinyarada ragga waa waa wada yaqaanaani waxaa lagu yidhi nin baa yimid hebel inuu yimid waad og tahay waa lagu weydiiyey inaad sheegtana ma rabtid tawriya isticmaal waxaa lagu yidhi wareedhe ninkii hebel ahaa ma yimid ha inaad dhahdo ma rabtid mayana waa beenoo been inaad sheegto ma rabtid runtii ha ahaydna ma rabtid beentii mayaad ahaydna ma rabtid waxaad rabtaa wax u dhexeeya inaad sheegto laba qaab baa labadaba kuu furan inaad erayga tiraahda isagugu si u qaadanayo adna aad si kale ula jeedo ma sheegi karo ma sheegi karo sababta waanan ogeynna way noqon kartaa waxaanan rabin inaad sheegteed ka cabsanaysana ma sheegi kara waa la dhahaa sooma isagu tuudooni ha u qaato inaad tidhahda ma sheegi karo waa waxa tawriyada carabiga ay yidhaahdaan iyo su'aal su'aal baa loogu jawaabaa inaad ka dhigto oo miyaa la filaya maalmahan ninkii ma yimid buu yidhi soo maaha oo miyaa la filayey nihum waxbaad maqashay waayahay adigaaba war hayee sheekada halkaa kasii baxdo marka dararkaasoo kaleeto sarbeebtu wax badan bay anfacdaa ninkii adugu wuxuu u qaatay isagu inaadan ogayn adu laakiin ma ogi cad maa la dhihin calaa kulli xaal taxriimu lkhidbadu tacriirkiiyo sarbeebtu gabadha saddexdeedii dhammaatay baa'inadaa wey gebagabadii wakhtigiina waana dheeraystaan u malayne ciddii kaa xaaraan ahayd iyada joogitaankeeda dartii aad qabto rajciyada waa kaasi xaaraan baa'inadana waa ku xalaal gabadha saddexdii haddaad u dhammaysay iyadoo ciddada ku jirta walaasheed waad guursan kartaa habaryarteedna waad guursan kartaa eedadeedna waad guursan kartaa laakiin rajca hadday tahay dalqadii koowaad ama labaad tahay agtooda ma mari kartid taana rajciyada iyo baa'inada inaasan kusoo uruurine ilahi waxaan ka bidhaa subxana wa tacaala wixii xaqaynuna waafajiyo reeraheennuna kuwii dhisnaaday een dumin uu inooga dhigo wallahu aclam masaladani masale mashhuura weeye masaladii cuyuubta markay ka hadlayaan cuyuubta fasakha keenta waxay ka hadlayaan waxa la yidhahdaa albakru af uritaanka wey kutubu fiqaad ku arkaysaan nacam min alcuyuub buu ka mid yahay lagu fasakhan karo cuyuubta rag iyo dumar ay cudurdaarka ku leeyihiin inay ku kala tagaan gabadhuna fasakh ku dalban karto bakharulfami wey laakiin tanadi way warroonta had la yaabteen fuqahadu waxa ay sheegaan ay tiriyaan anagadi ma wada tirin kara wallahu aclam waxaa la yidhi khuurada khuurada iyada ka warran khuurada horta carabiga shakhiir baa lagu yidhahdaa inta aan garanayo qadarkeeda ay dhan tahay cuyuubta lagu fasakhan kara ka mid maaha sababta masalada khuuradu maalmo kadib qofku hurdada wuu la qabsadaa wuu bartaa qofkaoo khuurinayana waad gamci kartaa markaad barateed la qabsato wax nolosha badanoo wuxu dhimaysana ma aha marka cuyuub waaweyn oo reer loo duliya maanaan alxamdu lilah hadde waxaad rabtaa inaan ku idhaahda saydigaa ka takhallus calaa kulli xaal masaladan bilowgii baan ku soo tilmaamay seedi iyo soddog iyo soddohkay doonaya ahaadaane laba isqaba in laga dhex shaqeeyo waxyaabaha jannada carabteeda iyo dariiqa xaqaha lagu waayay ka mid yihiin nabigu naga mid ma aha buu yidhi qofkaas dhammaan dadka waa in laga waantoomaa laba isqabta in dhexdooda laga shaqeeya marka koowaad marka labaad soomaali way ka maahmaadeen ninkaa seedigaohow waxaa la yidhi walaashaa iskuma hogtide seediga aha collaysan gabadha ninkeeduuna akharka inay doorataa dhici karta adiguna colaaduuna aad gasho waxa aan wax taraynin aakharana aad ku dambaabto adduunkiina aad dadkii isweydaan ood colaad iyo dhib ku gasho ninkani waxaa sharcan u bannaan waxalaalay wixii aan jinaayaad ahayn ee uu ninkaa isaga celin karo ama qaadi uu ku dacweeye ha noqoto ama tol uga ergooda ha noqoto ama ti ilaahay u barya inuu habaara ilahay inuu ka qabta ha noqoto nacam waa qof daalima daalimkan ilahay waa laska baryi karaa insha allahu tacaala marka adna joog habeenkii intii laba ragcadood laguu tukado ama saan dhihi jiray waagii hore intii hallug lagugu tukado yaan qalab lagaaga siinin wallahu aclam alxamdulilah xaaskaagu laba made xaasaad reeraysatay hadday ahayd haa markaa aad furtay bay ciddo tirsan ciddaduna talaaqay ku xidhantahe muddo aad wada joogteen kuma xirna inaad kala maqnaydeen haddiise lagugu meheriyayodaan is arag ciddabu uma baahna nacam ka soco su-aasha baan ka jawaabnay talaaqa ninka haya gabadh waxma furi karto de waxaad u malay wixii waalidkeed ka duwan inaan ku dhihi miyaad u malay de qofka horta tabaa'icda waa loo kala dhashaa qofka inaad waanisood ilaahay u barido baa wanaagsan intaa kadib adigay kugu soo noqon haddaad xamidi karto qofkii sidaa ku hayn kartana rifqan iyo turitaan iyo naxariir qof muslim oo haddii aadan u qaadan karinna intaad ku dambaabi lahaydee sheekh hornada masalaha kuy u dameeyey ka jawaabiye bay hadday talaaqaasu rajci yahay ciddaduu la geli uu kula jiri oo ma guursan kara wey laakiin culimmadu ciddo uma yaqaanaan istibraana ma yidhaahdaan nacam
waxaa kasoo muxaadarada dhexdeeda diinta iyo culumka la yidhaahda inay tahay mayuudha mayuhu sidaasa ayaa la isku xirtaa sababta la yeeshay oo aduugtiida ay ku dhacdaanka maynaha ku dhacdaaninka automaatica eh marafasan way kor daadanaysaa inuu ku xirtaa الحمد لله وعذر قدبة وأنا عذر إياك نعبد وحدله وإياك نستعين saas darteed gabadhu qasab maaha otomaatikna maaha laakiin khiyaar bay leedahay ninbaa caawa loo aqalgeeyey صراط الذين ninkiiba waxaa weeye qufac kale joojis ma laha غير waa nin bahashu dishay weeye منهم ولا xaq ma leedahay inay tiraahdo anuu ninkan sideen ma moodayni ma geli kara haa fasaq bay dalban kartaa hadday sabirta u dulqaatoy dawaysana haddee fadlu yaajirun bay ka heli wallahu aclam
ninka uu leeyahay waa mas'ala ayaa wuxuu leeyahay gabadha inaan jeclaa waan xumaansaday waxay ii sheegtay inuu nin maagaya u liibiyey balse ay aliyu kadib markaa inta lagu soo noqda waxay u tirtaa markii dambe waan isgeedkay muddo kadib ay ii sheegtay inuu ninkiigu uu furay waan isguursaday wixii dana loogeydiyay masaladaas ka hor
فأنساهم alxamdulilah masalada aday kaaday tahay su-aasha inta aan kaaga jawaabi lahaa e de aday tahay dib inaad ugu noqotood iyadii weydiiso oo tidhahda nahay dhowaagaan isguursanaynay ma ciddaad ku jirta mise way kaa dhammaatay أصحاب aniga de ciddii ku jirtayna kuma dhihi kara laakiin aday waajib kugu tahay dib ugu noqo iyadii warayso waxay ku tidhaahdo ii soo celi xasan jawaabkaasi nacam
الله الذي لا إله إلا هو alxamdulilah waxay ku xihan tahay naafadu ceeb daahira haddii ay tahay waxyaabaha dadku aynan aqbalin ay tahay markii horena gabadhu aynan ogeyn oon loo sheegin waa ceeb ay fasaq dalban karta wey fasaq bay dalban kartaa marka hore dadku cuyuubtii jirta ha la isu sheego wixii cuyuubta daahirada ah ee muuqan karta markay timid haddii qalbigeedu ka soo booday waxa ugu badan ay noqon karta waa qisadii thaabit ibni qays ibni shamaas ma arki kara gabadhii ay tiri hadday ku raalli noqon weydo nafteedu diido fasaq bay dalban kartaa nacam alxamdulilah laba xaaladood hadday dhacdahaa haddii markii hore heshiis idinka dhexeeya inaadan la guursanaynin haddii waxad idinka dhexeeyey oo shardigaasi uu jiray waxay xaqu leedahay inay tiraahdo ama anaa fasaqan ama naagtan fasax hadday iska dhaqato reerkeedana dee dhib ma laha masalada labaad ay leedahay waxaa weeye xaq haddii aad naag kala guursatay oo iyadu xaqeedii iyo qismadeedii iyo biilkeedii ay kaa weydo oo islaamkan intaad guursatay aad reerkii hore iska bannacdo oo iska halmaantay ama halkan aad islaam isaga qabtay iyadana intaasoo sana aad iska biishay waddamo iska jirto min baab xaqeedii ay kaa weyday bay adoo guursaday iyo adoon guursanin bayba xaq u lahayd fur inay ku tidhaahdo hadday intaa kugu dhiweeshanaysay kelinimadoo tanna ugu darta xaqaydiina kaa weyday xaqaydii ay weyday xaq bay u leedahay inay dalbato hadday kaa weydan ay fasaq dalbato nacam مالك يوم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم wuxuu yidhi haddaan idhaahdo mar kasta oon ku furo oon ku soo ceshado waad furan tahay
آمين waxaa la sugayaa marka u horraysa uu furo haddii uu furo way furmaysaa hadduu soo ceshado way soo noqonaysaa haddana waad furan tahaydu laqwi weeye والأنثى way furan tahayda dambana laqwi weeye soo ceshataye hadday runtaa tahay haddana waad furan tahay dheh أعطى واتقى hadday kaa run tahay wey nacam وصدق بالحسنى
Thank you.
آمن
haday gabartu sidaas ku raali noqon weydo miyay xisaabintaa su-aasha waan ka jawaabay ka soco وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى bilaasha waxaan samafuri karaa asagoo qof sabab ah uu rusiiyo والأولى فأنت alxamdulilah haddaad furto way furmi نارا
haddaad furto
لا way furmi يصلاها إلا laakiin hadda markaad الأشقى furayso الذي haddii aadan maslaxadba iyada u haynin كذب وسيجنب waa loo furi karaa qofkan dan uma hayside ha lugoyn الذي يؤتي ماله aduu dankaana kama lihid laakiin isaga waad ugu turi kartaa oo waad ugu nixi kartaa gabadhii way kugu meersantahay halkana iska joogtaa niyadna uma haysid wax danana uma haysid qofka intaad mustaqbal iyo waqti ka dhumin lahayd ma iska furti waad dhihi kartaa laakiin annaga waxaana khusayaan kuu sheegi waan furay haddaad dhahdo way furmi nacam saakuma bareedmada ku saabsanaya ilaah subxaana watacaala ha ka abaalmariya misaanka axsaabta xudareekana hanaga yaquul warkiisa wanaagsan qaadada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الله أكبر